dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayakulan wacana wanaagsan meel walba joogtaan si kastoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasida oo habeen kasta adoon kalaad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanhay kuma fahmina maxaad ka wadaa waxba gabadhaha weydiin su-aasha aniga kaaga jawaabaya waan sida maamulada ka jira deegaanadeennu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluulishka qabyaalad eexda iskudirka ay ugu dhaqmayaan allah cadaaladdu cadaaladdu goormay imaan dadku goormay garan dhantooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada caqli dhaanta oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibayaal waa hanimo axada isna soo gelayso taaradana ku haastaysan tahay labayo tobanka bisha shanaad iyo mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aan ku dhagaysan doontaan qodobada barnaamijka caawa aan kugu soo gudbidoono idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dad loo haysta kufsiga iyo dilkii marxumed caashi ilyas aadan ayaa maanta maxkamad ku taalla magaalada garowe iyo puntland waxay ku riday xukun dil toogasha ah goorna waxaad dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan hirshabeelle koonfur galbeed waxaa dowra muuqda kuma saalahayn shirkii kusoo gabagabay magaalada garowe ee puntland sababtu maxay tahay waxaad goor u dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan guddiga joogtay ee golaha wakiilada ee somalilan waxay sharcidarro ay ku tilmaameen xargii xildhibaan bakool oo dhowaan ay xirtay xukuumadda muuse biixi cabdi waad maqli doontaan da allah awoodda laga helo cabasho ayaa kasoo yeeraysa shacabka ku nool magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka koonfur galbeed waxaan goor idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan dowladda kenya ayaa waxay shaacisay sababtii ay u joojisay dulmaadkii tooska ahaa ee muqdisho nairobi goor waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawaad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxii howlgelinta ciidanka isku dhafka ah ee gobolka mudug ayaa maanta u geeriyooday dhaawac xalay kooxo hubaysan ugu geysteen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug goor waxaad dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo maanta ay dib gulaabtay magaalada caasimadaha muqdisho hadal ayuu jeeshay waa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin dharada ayaa ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay magaalada caasimadaha muqdisho khasaare isku shirdhimshay dhaawac ayaa jira waad maqli doontaan daalaha wadira laga helo mid ka mid a nabadoonnada ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo sheegay axmadowba uusan hayn qof mar kale la dooran karo qodobada soo koraya barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan gabgabada barnaamijka caawa wax maqli doontaan garaada u qaato hawshaan ka geli lahaa go'aamadaan ku soo saaro gocashada raga low golahaan ka sheegayo yaa u gudeeya haddii aan gab sameeyo dembi dhaafa lay gale dhammaan soomaalidii wau dhawaaqaya dhammaan soomaalidii wau dhawaaqaya dhanay joogaanba hambalyaanu dhiibayaa ilaahow dhagaxa naga qadexdoodayaa qodobada soo koraya barnaamijka caawaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigu xasan saaxiibkay cumar axmed rahaam saxaafa iyo barnaamijka ii farsamanaya waa mar kaleyo xulashada waraysyada miyaydaan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago waayahay kulan wacan wanaagsan leela saaxiib yaal kusoo dhawada barnaamijka dhow waxaan ku bilaabayaa magaalada garowe ee puntland maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ee puntland ayaa xukun dil dooshaha ku riday raggii ku eedeysnaa kiiskii caashe eliyaas aadan oo sanadkan horaantiisa kufs iyo dil lagu geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ragga la xukumay ayaa kala ahaa cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdisalaan cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed degi waxaa lagu xukumay dil toogasho ah oo ay fulinayso maamulka puntland maxkamadda ayaa sidoo kale waxa ay fasaxday toddoba nin oo kale oo kiiskan ku eedeysana kuwaasoo dambe ay ku weyday maxkamaddu garsoore maxkamaddaas ayaa sidoo kale sheegay in ragga la xukumayay ay haystaan hal bil oo raaxfaana maxkamadda raggan ay dhowr jeer hore dib ugu dhagday ayadoo qareenada u doodayay caddeeyaan in waqti dheer la siinayo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ee puntland sheekh cabdinuur ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta ee maxkamadda gobolka nugaal ee puntland ay ku riday ragga lagu idinay kufsigaas maantoo taariikhdu ay tahay labiyo tobankii bishii shanaad laba kun sagaaliyo toban maxkamadda darajada koowaad gobolka mugaal garoowe waxay u fadhiisatay xugubna ka soo saartay dacwadii ciqaabta ahayd oo loo haystay tobanka nin oo ay ka mid yihiin cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdishakuur maxamed degel cabdisalaan cabdisalaan cabdiraxmaan warsame ilaa lambarka tobnaad maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho ilyaas aadan nimankaasu inay afduubeen kufsadeen si wadareed ah dileen sumcadilid puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen amnigeeda khalkhal geliyeen markay xeeraalintiisaa kusoo eedda ku soo gudbisay maxkamaddu markay dhegaysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin maxkamaddu markay dhegaysatay qareennada maxkamaddu markay dhegaysatay dhegaysiga koowaad iyo dhegaysiga labaad iyo dhegaysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu ku soo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa maxamed xareed taargid dacwada koowaad uu kaga dhigay saddexda eedaysane oo kale ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed degel iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame saddexdaa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo ciddiyihii gabadha gabadha dhacaankeedii iyo ciddiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo la soo baaray nairobi lagu soo baaray caddaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen toddobada kale laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey maadaana wax caddaymaa u hayn in la dhaariyo maxkamadduna ay dhaarisay maxkamaddu waxay amraysaa lambarka afraad ilaa lambarka tobnaad xorriyaddooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan saddexda kale oo uu ku soo gebagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin markaannu qoraallada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin saddexdaasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa ee caasho ku sameeyey inay yihiin maadda ciddiyihii iyo iyo iyo taabashadii waxaa la yidhaahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaas eedaysane oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed degel iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame dil toogasho ah oo dowladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xil saaran tahay iyadu inay fuliso wabilaahi towfiiq
gudoomiya maxkamadda darajada koowaad ee maamulka puntland sheekh cabdinuur ayuu kaasoo ku dhawaaqayay xukunka maanta ee maxkamadda gobolka nugaal ay ku riday ragga lagu eedaneeyey dilkii uu kufsigay sanadkan horaantiisa ka dhacay magaalada galkacyo ee gobolka mudug dhinaca kale ilyaas aadan oo ah caashe ilyaas aadan oo ah gabadhii kufsiga dilka lagu geystay gudaha magaalada galkacyo ee gobolka mudug ayaa xukun kadib warbahinta la hadlay waxna faahfaahin uu ka bixinayaa bal sida uu arka xukunka maanta ee lagu riday dadka ka dambeeyey dilkii kufsiga loo geystay gabadhiisa kiiskan markuu dhacay waa- waan soo gaaray kaalkacyaan soo gaaray kiiskiioo markaas gabadhiina la aasayna waan soo gaaray dadkii soomaaliyeed oo kiiskaas ka xumaadayna waa u mahad celinayaa iyaguna waa mahadsan yihiin Een, xukun baan sugeynay xukunkiina maanta aad baa wuu dhacay xukunkii waa dhacay waa waana ku farxsannahay xukunkaas inuu dhaco racfaan bayna qaadanayaan oo- oo xaq bay u leeyihiin annaguna waa sugaynaa racfaankooda weligeed cadaalad baan weligii sugahayay wixii qoranna waa waa la gaarahayey waana gaarnay hadda Ma jiraan maadaama gu- gabadha meesha lagu kufsadayo ay diris lahaayeen dadkana ay taqaanay inay wada noolaadaan way ka fogaatay waxayna u guurtay wardheer bay aadeen gabdho badan bay wadataa saasa u baqdaba kuu soo noqon doonaan gabdhahan markay iskuulka aadaan ama markay adeegu la diro marka baqdin baa u geysay ee wax kale uma geyn wayna soo laaban doonaa insha allahu tacaala anigu dareenkayga waxaan suuhayey dadkaas in xagga laga oofiyo ay subiyeen galmada subiyeen kufsi subiyeen ay dileen kufsadeen waa filahayay mataqaanaa inay dowladdu shaqa ka qabanayso dadkaas kiiskaasuna si fiican ku dhammaanayaan weligii filahay weliga kama xumayn waa filahay wa- waa gartay marka een, een, saddex nin baa lagu xukumay soo ma
waxaa la xukumay saddex nin laba walaala iyo iyo mid dirsla ahaa Baa la adiga xukumay.
adiga uh, saddexdaas tuhum kaaga jireen way iga jireen weligood bay iga jireen waayo guriga waa arkay gudihiisana waa lasooma sawira
haya
tuun igama jirin mar inay dembiga galeen way ku cadaynta dnaguna waa sii cadeeyey dowladda anugu kama codsanan inay qisaaso dowladda arri- ay arrintan iyada ku jirtay iyadaana waday iyadaana is- isnadiifinaysay dowladda laftigeedu inay ku baabi'iso een, dambiilayaasha noocaas oo falkaas hadda aada ugu batay waddanka in lagu baabi'iyo raggaas oo aan dib loogu noqon may marna ma filayn ilaa madaxweynehan tagnay wasiirka cadaaladdan u tagnay da- da- kiiska iyagoo dhan waan kala hadalnay kiiskanu kiis aada u weyn buu ahaa gabar yaroo saqiira luu toban jira oo ardayada ayay kufsadeen weligay waxaan filayay dowladda inay kiiskaa filin doonto baan filayay waxaana ku mahadsan yihiin dowladda
ma u sheegtay maanta haddii xukun uu dhacay gabadha hooyadeeda kale
weli lama hadlin
haddii xukun soo dhacay waa dhacay xukunka laakiin weli lama hadlin mabalka waa iga maaraanaya haye shalay iyo ma la hadasho xaalad meesha maraysa ma la socodsiisay waxaan la socodsiiyey wiil aan dhalay baa ila soo hadlay waa la socodsiiyey xaalad meesha marayso in la balansan yahay een, shalay oo kale Een, qoyskao dhan ma ku qanacsan yihiin in aan la qisaaso waa ku qanacsan yihi waayo caruurtoodii baa laga laayay waa lagu qanacsan yahay waa lagu qarsanaa waa dembi baa laga galay dembigiina waa laga jaasiinaya waa qadar rabbi bay ahayd qadartii baa haddana dhacday
intii aad een, hawshan aad ku jirtay wax caqabada aad la kulantay ama hanjabaad ha ahaato ama waxyaabo kale ha ahaato ma Ma- jirto?
waa- waxa caqabada aan la kulmay ma jiro cidaan ka baqahayeyna ma jiro cidaan mataqaana dareemahayeyna ma jirin Mm, waa isku kalsoonaa mm.
oo kale
Een, gabagabadii dadweyne soomaaliyeed oo kala duwan baa een, arintaada een, aada uga xumaaday meelo kala duwan oo- oo oo adduunka ah ka soo hadlayay Een, marka dadkaasoo kale waxaa usoo jeedin laheyd oo fariin aad u diris
dadkii dibadda ka soo hadlayay iyo dadkii mataqaana taageeradan siinayay giddigood waa u mahadnaqahaya taageeradoodii iyo dadka gudahaba waa u mahadnaqahaya taageerada ay siiyaan iyaguna waa mudan yahay aad baad umahadsanta waa mahadsanta
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
cudur howlka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
xulashada wareysta ay dhageysanaysaan raadiyoha cadaado ayuuna idinkaga imanaya saaxiibayaal kulan maanta magaalada hargeysa caasimada somalilan ay ku yeeshaan guddiga joogtaha golaha wakiilada ee somalilan waxay ku diiday in xasanada ka qaado xildhibaan maxamed axmed bokol oo ka mid ah golaha wakiilada ee somalilan guddiga ayaa xeerlaanta somalilan waxay usoo gudbisay in xasaanada lagala laabto xildhibaan ha yeeshee guddiga ayaa taasi ka biyadiiday iyagoo dalbaday in xildhibaanka xoradiisi dib loogu soo celiyo guddiga ayaa sidoo kale waxay ammaaneen go-aanka uu qaatay gudoomiyaha maxkamadda gobolka murudujeex uu ku diiday inuu qaado dacwadda xildhibaan bakool islamarkaasna uu ku sheegay in xildhibaan xasanleh uusan dacwadiisa qaadi karin waxaana la soo weydiistay xafiiska xeeraalinta noo soo gudbiyey qoraal uu nagu leeyahay waxaan idi ogeysiinayaa inaannu xidhnay xildhibaankaas oo hadda xabsiga ku jiro islamarkaana ay horgeeyeenba isagoo xidhan oo katiinadaysan maxkamadda ay horgeeyeen xafiiska xeeraalinta iyo booliska oo wada socda waxaanu idinka codsanaynaa macnaha ogeysiintaasaanu idin siina ogeysiintaas waxay ahayd xafiiska xeeraalintu marka la qabanayo xildhibaan in loo maro dariiq uu dastuurku tilmaamay oo qodobada afartan iyo sagaal iyo toddobaatan iyo sagaal ayaa inoo jideeyey wixii xubin baarlamaanka ah oo dembi gasha laga yeelayo waxa weeyaan waa laba siyood haddii uu dembi faraha kula jira markaas waa la qabanayaa isagoo wax dilaya isaga oo bangigaa jabsanaya waxa weeyaan de waa waa la qabanaya dembiyada caynkaas oo kale ah waxa weeyaan waa falagaransa waa dembigii oo gacanta kula jiro dembi in gacanta lagula jiro waxa weeyaan de qofku waa red handed waa lagu wada waa wax la yaqaano waa wixii uu qaaday oo lagu hayo oo gahareeraha lagu hayo iyo falkiisii oo gahareeraha lagu hayo xafiiska xeerlaalintu warqadda ay noo soo qoreen laba ujeeddo ayay xambaarsanayd ujeeddada koowaad waxay yidhaahdeen waxaan waxaanu ku qabanay ninkaas isagoo dembi gacanta kula jira iyo arrinta labaad oo ah waxaanu idii sheegaynaa inuu dembi ninkaasi galay aanu baadhayno lama baadho falagaransada waxa weeyaan waa wax cad oo qofka lagu qabto ma aha arrin la baadho taasi waxay noo caddaysay inaanay jirin wax dembi ah oo markii la qabtay xildhibaankaasi aanu gacanta ku hayn annagoo taa ka duulayna dastuurku wuxuu leeyahay golaha wakiiladu marka ay helaan weydiinta ama codsiga xafiiska xeeraalinta iyo cidda dembiga ku oogeysa ku eedeynaysa xildhibaanka waxay ka hubinayaan in la maray tallaabooyinka laga qaaday xildhibaanku in ahaayeen kuwa toosan annagoo taa ka duulayna waxaanu eegnay wixii tallaabo ahaa ee ilaa maanta la qaaday ee xukuumadda ciidanka booliska iyo qaadeen xeeraalintu inay ahaayeen kuwo toosan oo dastuurka waafaqaya markaanu darisnay waxaa noo soo baxday inaanay ahayn tallaabo sharciga waafaqsan oo dastuurka waafaqsan habkii xorriyadda looga qaaday ilaa maantana lagu haya ay tahay sharci daro isaga oo xidhan oo xasaanadii qaranka uu siiyey sita oo dastuurkii xasaanadu siiyey xambaarsan waxaa la horgeeyey maxkamadda gobolka waxaanu ammaan ballaadhan u jeedinaynaa oo runtii ah wax lagu diirsado go-aanka ay ka qaateen hay-adda garsoorka maxkamaduhu ka qaateen xeeraalintu hay-adda garsoorka ku jirtaa gaar ahaan maxkamadaanu leenahay talaabada ay ka qaateen oo ah annagu awood ma lihin qof sita xasaanadii qaranka inaanu warqad qabasho u jarno waxa weeyaan ama hayntaysi aanu kuu xalaalayno awood uma lihin sidaa darteedna dee waxa weeyaan farahay ka laabteen waxay ahayd oo sida dastuurku tilmaamayo aad ka war haysaan iyadoo la akhriyayo qodobka afartan iyo sagaal toddobaatan iyo sagaal sagaashan iyo lix iyadoo la akhriyayo maxkamadda golayaasha qaranka la saaraa waxay dhisantaa waa maxkamad jirta oo dastuurka ku magacaaban waxay automatically u dhisantaa marka xasaanadda xubinta laga qaado xubinta xasaanadda marka laga qaado calaaduul waxaa dhismaysa maxkamad la yidhaahdo maxkamadda sare cadaaladda waa guddoomiyaha maxkamadda sare afar xubnoodoo ka tirsan maxkamadda sare iyo afar san xubnoodoo ka imanaysa labada gole ee baarlamaanka oo ay soo magacaabaan maxkamadaasaa la horgeynayaa xubinta baarlamaanka ah marka laga xayuubiyo xasaanada taasaa xabsigiisa xalaalaysa taasaana dhegaysata dembigiisa xeerlaalintu qodobadaasoo dhan indhahay ka qarsatay way ka gaabsatay inay ilaaliso oo maadaama ay ahayd xeerlaalintii qaranka sidaa daraaddeedna waxay noo keentay warqad aan wax caddayn ah oo inuu ninkaasi dembi faraha kula jiray caddaynaya aan xambaarsanayn sidaa aawadeedna waxaanu ka qaadanay waajibkii dastuuriga ahaa oo ah inaanu diidno oo aanu nidhaahno salabtii lagu xidhay ilaa maantana loo hayaa xildhibaankaasi dastuurkama khilaafsan xukuumaddana waxa weeyaan waxa waajib ku ah iyadoo ay raacayso dastuurka inay u hoggaansanto go-aanka golaha waayo guddida joogtada ahi maanta waxay wakiil ka tahay goloweynihii go-aankaanu maanta gaadhnay waxaa gaadhay goloweynihii goloweynaha waxaanu horgeyn doonaa go-aankii aanu gaadhnay markuu furmo maalintaasaanu hordhigaynaa waxa weyaan isagaa ansixinaya ama diidaya oo dee waa hawl taale lakiin waxaa automatic ah maanta laga bilaabo saacaddan aanu idinla hadlayna laga bilaabo xildhibaankaas haddii dastuurkii dee qaranka oo kan ah aynu dee ixtiraamayno laga bilaabo hadda in xorriyaddiisa loo celiyo waxaa kale oo muhiima dee dastuurku waa waxayna kala ilaalinaya qof waliba wax ku yahay haddii hay-adaha fulinta u hogaansami waayaanna waxa weeyaan waxayna ka imanaysaa dee masiibo weyn oo muwaadinkii haddii qofkii xilka hayey xasaanada lahaa oo halkaa maraya waxaa la hubaa kii aan xasaanada lahayna inuu dee mushkiladiisu ay u taallo sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa ciddii dastuurka ku geftay ee qodobadaa ku tumatay intee sharciga la hor keena iyadana oo dee ay tahay in iyadana la maqlo ay maqasho xukuumadda warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaa tidhi dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay
wayhay kuna wacna wanaagsan ilaana xulashada waraasada ay dhageysanaysaan radio cadadna waa idinkaga imaanay saaxiib yaal dowladda kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay maalmo oo kadib markii aad joojisay dulimaadkii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi kaasoo lagu wareejiyey magaalada wajeer ee gobolka qoyi bari ee waddanka kenya agaasimaha guud ee hadda dulista rayidka ah ee kenya cabtain rob ayaa sababta loo joojiyey dulimaadkii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi ku sheegay arrimeel xiriira sababo ammaan daraaddeed isagoo la hadlaya wargeeska the nation kasoo baxa dalka kenya ayuu ku sheegay in dulimaadkaasi la haakiyey ilaa sagaalka bisha agost ee sanadkaani intaas wixii ka dambeeyna dib ogis lagu sameyn doono si looga gaaro go-aan in dib loo bilaabo dulimaadka tooska ahaa iyo in gab ahaanba la joojiyo waa markii labaad oo dowladda kenya ay joojiso dulimaadkii tooska ah ee muqdisho nairobi waxaana sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka kenya ay amartay in dulimaadka tooska ah la joojiyo islamarkaana diyaaradaha ka ambabaxa magaalada caasimadda ee muqdisho ay sii marto magaalada wajeer ee gobolka qoyi bari ee waddanka kenya dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay go-aanka jimcihii ay gaartay dowladda kenya ayaa sheegtay in ay tahay arrimo siyaadeysan ayadaa la ogyahay in dowladda kenya ay soomaaliya xilligan ka dhexeeyaan muran la xiriira dhinaca badda
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaanna hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsan nahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadidi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa wuxu sheega
miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaxo qasaraha lagu farxaa qaleecad nabad kulan wanaagsan aadin leenaa saaxiibayaal markaana muqdisho ayaan aadaynaa warar dherada ayaa ka soo baxaya qarax ka dhex isgoyska kilomitr for ee magaalada caasimaddaha ee muqdisho qaraxaas ayaa waxaa lagu xiray gaari nooca soomaalida u taqaanaa qooqan kaas oo qarxay xil uu maraya agaarka isgoyska kilomitr for waxaana ka soo baxaya warar kala duwan dad ku sugan goobta wax ka dhacna ula hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxay sheegeen qaraxaas uu ku dhaawacmay nin saarna gaariga qarxa waxaa loo qaaday mid ka mid a goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa tagay goobta qarax uu ka dhacay kuwaasoo xiray oo baaritaano ka sameeyey goobta qaraxa hoos uu ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho ayaa ciidamada qaar ka mid ah dowladda u diyaarisay ka hortaga qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka geystaan magaalada caasimadda ee muqdisho
miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo waruma rugtay baa jirte
raadiyo cadada ayaan maqlaysaan barnaamijka xulashada wareysana waa dhegeysaneysaan markaana kismaayo ayaan aadaynaa suldaan cabdicasiis cumar baadbayle ayaa iidankul u jeeshay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe suldaan bayle wuxuu sheegay in madaxweynaha uusan rabin in doorasho xaq ah ay ka dhacdo deegaanada maamulka jubbaland sidoo kale wuxuu xusay in axmed maxamed islaam axmed madoobe uu doonayo in marka loo doorto hogaanka jubbaland taasin ay tahay sababta ugu hortaegaya musharaxiinta ka qaybgelaysa doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kismaayo waxaan ka dhacaya waxyaalo soomaalidu ay raalli ka tahay waxyaalo soomaalidu qaban karto midna maaha ilaa labadii see oo la doortay axmed madoobe shacabku waa ku dubanyahay waa ka qaylinayaan waxa ugu khatarsanay maraad waxaa soo degay ceelabadsanay yasha oo reeksmayoor oo afhayeen u ahaa isagoo leefeera waxa axmed nima kala dardaarmay ninkaas in la eeladoorka aysan ka soo degin si uusan doorasho gelin oo dagaal lagu qaado hilib baa lagu diyaartay dagaalkii baa lagu qaaday asagana barbarkiisa ciidan kale ku diyaarsanaa waa la isku leenay baa ku dhintiisana waa ku dhawaamay marka aqli maahan mid loo sheegi karo mid loo iyo mid suurtagala axmednimadu keligiis inuu yihahdo ninkii doorashadiisa ayaba waan la dararaya waana dilaya xabadbaan kurusanaya baaskaan ku leenaya wax ka hadli karaana ma jiraan oo waxaan suurtagala waxay u soo gudubtay jubbaland inta kasoo gudubtay maamul goboleedadii kale in nafsi ahmednimada uu soo gaaro aan ku talinayo oo soo jeedinayo ummadda reer jubbaland ummad waxaa weeye masaakiina oo aan garanayni hal qof keliya la iska elin hal qof keligiisa xataa inanala dirla warnabaa madaxweyne meesee la yidhahdo waxaa looga cabsanayaa saryo badan oo uu wato wiixiisa ujeedkii inay laayna waxbara ku dhistaan
xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
waruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa
waayahay xulashada walaysada ay dhegaysanaysaan ee reediyo cadadan waa idinkaga imaanaya saaxiibayaal magaalada garowe caasimada dowladda puntland guud ahaan waxaa ku soo dhammaaday shir looga hadlayay xaaladda soomaaliya oo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe federaalka soomaaliya kaasoo socday muddo toban maalmood ah shirkaas oo markii ugu horreysay waxaa lagu ballamay in looga hadlo arrimaha doorashooyinka dabogeysta tasuurka iyo khilaafka dowladda dhexe iyo xubnaha federaalka qaybtanka qaarkood shirkan ayaa ka dhashay kulan nuruba ay ku yeesheen madaxda xubnaha federaalka qaybtanka ee sida jubbaland galmudug iyo puntland kuwaasoo loo ballamay in madaxweynaha dani uu isugu yeero xubnaha federaalka qaybtanka ah ee dowlad goboleedyada iyo labada mas-uul ugu sareysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ee xasan cali qiire iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo shirkaasi garow ku soo dhammaaday fashil iyo heshiislaan haddana waxaa su-aal ka taagan tahay doorkii ay shirkaasi ay ka qaateen guul iyo guuldarraba madaxweynayaasha hirshabeelle iyo koonfur galbeed xubno ka qaybgala shirka garowe ayaa warbaahinta raadiyaha cadaadda u xaqiijiyeen labada madaxweyne aysan door ka qaadan shirkaasi arrimihii looga hadlayay oo dooda ugu badan dhex martay madaxweynaha galmudug axmed ducaali geele xaaf madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dine iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo shirkaasi ay uga qayb galeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya shan maalmood waxaa shiro gaargaar ah ku jira madaxweynaha puntland madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf kaasoo looga hadlayay khilaafka dowladda dhexe iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah qaar sida jubbaland iyo galmudug markii loo gudbo qodobada arrimaha dibugista dastuurka xeerka doorashooyinka iyo deeqaha beesha caalamka ay siisa soomaaliya waxaa maramadood ku saabsan qaybahaasi aan ka qayb qaadan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiid xasan maxamed laftigareer qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegaya in madaxweynayaasha hirshabeelle koonfur galbeed waqti kaga lumay joogitaanka shirkii magaalada garowe islamarkaasna ay habbooneed inay ka baaqdaan oo ay howlo kale maamulkooda ay qabsadaan maadaama wax walba ay heshiis kala yihiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waddanka xasan cali qirre madaxda hirshabeelle koonfur galbeed ayaa shirka ku soo bandhigay baahiyada ka jira deegaanada ay maamulaan maadaama qaarkood ka jira godoon ay adag tahay in la isku kala gudbo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa kursiga waxaa geystay dowladda federaalka soomaaliya oo ku bixisa dhaqaale fara badan taasoo xataa sababtay in lasoo xidha shaqhasiyaad kula tartamayay kursiga oo looga cabsaday inay ka guulaystaan waxaana jira inuusan taageero ka haysan shacabka marka laga reebo dowladda federaalka soomaaliya oo kursigaasi geystay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo dhowr jeer hore dowladda federaalka soomaaliya uga soo horjeestay ayaa lagu kiciyey qallaaso sababay in xildhibaanada hirshabeelle oo magaalada caasimadda muqdisho dhaqaale looga soo dhiibay inay ku hanjabaan xilka ay ka qaadi doonaan taasoo markii dambe sababtay inuu hoos yimaado dowladda federaalka soomaaliya si sharulaan ah uuna ka soo baxo golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kun la qaatay labada madaxweyne ka hor inta uusan bilaaban shirka kusoo gabagabay magaalada garowe ee puntland waxaa labada madaxweyne ka muuqatay inaysan sinaba dowladda dhexe federaalka soomaaliya ula xisaabtami karin magacyadina dhegaysta sunna waa jameeca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaar sunna حزب الإسلام سوفية سنترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقار كلام هذا عن تركر كون أي دبس عنيان أما يصير ليهين صدق أيام واحد فران واحد كوسي فوبيان سموه ذي وان نكرود صفك الرير قوام اللوط فرعون سلعي كل عي هل كي بيسارين إلهي ساتر با إساقو سمري يدلقات لسوغ يو إيغي وحا أي دات سمين أيام لولكا لرسمي لها سبحان كانوا مقارون عندي كلام واحد لما تهين أسس دي أف اس ان ام يو ان سي اس بي ام اس اس ان ام يو ان سي ان سي بي اون اس بي ان بي اس اس اس بومباس اس بي سي سا اس سنتني اس اس اس سا صدمت diintani idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliya yaan layna odhan wadaban jirine dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kullida dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman aqriyo qisaasa ha aqriyo qabriga la isgeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
waayahay kulan wacan wanaagsan dhalina saaxiibayaal xulashada wanaagsan ay dhegaysanaysaan radio cadadan waa idinkaga imaanaya saaxiibayaal markaana kismaayo ayaa dib u laabanaya waxaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbaland hoose shan jir aad ku qabtay jenaraal cabdi mahadi cabdislaan oo ah la taliyaha madaxweynaha jubbaland ee dhanka ammaanka siyaasadda shirkaas ayuunu kaga hadlay shaqaaqadii maalinka qaamista ee lasoo dhaafay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbaland hoose jenaraal cabdi maxamed cabdislaan ayaa cambaariyey dhacdadaasi isagoona dowladda jubbaland faray in baaritaan dhab ah ay ku sameyso sababta ka dambeysay arrintii qamiista lasoo dhaafay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jenaraalka ayaa masharixiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada jubbaland wuxuu faray inaysan magaalada u horseedin calqalad islamarkaasna ay ka shaqeeyaan waa deganaanshaha deegaanka jenaraal cabdimahdi cabdislaan la taliyaha madaxweynaha jubbaland ayaa kula daarmay shacabka maamulka jubbaland inay ilaashadaan nabadgelyadooda islamarkaasna ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo midnimada dadka ku sugan deegaanada jubbaland بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين saaka waxaan jeclaystay ama waxaa habboonaatay inaan ka hadlo dhacdadii khamiista ama bisha sagaalkeedii ka dhacday airbortka kisma maadaama ay ahayd arin aan la filaynin arin aada dadku isu weydiinaya ay tahay ugu horreyntii waxaan runtii si toosa u cambaareynayaa dhacdadaas iyada ah cid kastaoo ka dambaysay ama cid kastoo sababtay ama cid kastoo ku lug lahayd in airbortka kismaayo uu shil ka dhaco oo askari ku dhaawacanto oo argagax iyo lama filaan ay noqoto iyada oo uu yahay airbort international airbortka sayid maxamed cabdilla xasan ee kismaayo ku yaala oo ayna horey u dhicin marna in dhibaato gudihiisa iyo dhinaciisa toona iska ma waxaan soo jeedinayaa maadaama ay si gaara weliba aniga la taliyihii dhinaca amniga ee jubbaland aan ahay arrintaa iyadii arrin dhacdo keliya noqon karta waa ka weyn tahay waxaan soo jeedinayaa in guddi deg dega loo saaro arrinta oo salkeeda la ogaado annagu saaka qofna ma odhan karno hebel baa sameeyey iyo hebel baa laakiin hay-adaha amniga iyo guddiga dowladdu u xil saartaay waxaan qabnaa in si dhab a loo galo guddi xalaala loo diro gacanta la geliyo laba shiloo isdabajooga meesha ka dhacday eerborka gudihiisu ka dhacday saas ka dhacday bannaankii ka dhacday rag baa ku dhaawacmay yaa sameeyey maxay ahayd sababtu waxaan qabnaa inaysan wax sahlan oo simbal ah oo maxay ahayd dhacdaa dhacday keliya ma deeqdo waxaan jeclahay in ragga odayaasha ah oo musharaxiinta jubbaland ama kuwa hadda ku dhawaaqa ha noqdeen ama kuwo kale soo ha noqdeen inaan inaan tala siiyana war waxaan leenahay waxaa maslaxada innaga iyo danta iyo maslaxadda jubbaland iyo tan soomaaliyeed ee hawshan kuwana maslaxad laakiin qofka gadaashiina isku gabinaya ee qadaadkiina taagani maslaxad ma aha ma wada maslaxad ma kismaayaa inooga baahan inaan xabad ridno ama aan waddo xabadi ku imanaystaba laynoo nisbeeyo ma quruxsano shacabku waxaan ugu baaqaynaa waa mar waxyaabaha saasi markay dhacaan barabagandooyin baa la abuuraa balaayaa la sheegaa qaar baa la kismaayaa la dagaala waa laisku qabsadee waxaas yaan khalkhal laydin gelinin ciidamaad leedihiin hay-ada amni baad leedihiin hay-adaba fulin baad leedihiin kuwo sharci baad leedihiin dhibaata ma jirto rabadlaan baad ku jirtaan kalsooni baad qabtaan wax mushkila ah ma jiraan wax qabiilihii iyo wax ishaystaana ma jiro adduunkana wax waliba way ka dhacaan meel kastay wax ka dhacaan la taliya dhanka ammaanka siyaasadda ee madaxweynaha jubbaland cabdimahdi cabdisalaam ayuu kaas oo musharaxiinta ku qolaysa jubbaland u sheegay inaysan deegaanka u horseedin carqalad islamarkaasna ay ka shaqeeyaan deganaanshaha deegaanka wayahay kulan wanaagsan lena saaxiibayaal xulashada wanaagsan ay dhegeysana qaybi gudameeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay guud ahaan waxaan taas kuna barnaamijka soo saaray la socodsiinaya anigu xasana saaxiibka cumar axmed raxiim saxiifa oo barnaamijka ay farsameynaya tan intaan barnaamijkan dibdeg u kulmi doono waxaan kaga teginayaa gabayga bilowga barnaamijkaadi balaqaada tan intaan barnaamijkan dibdeg u kulmi doono nabad ahaada garaada u qaato hawshaan ka geli lahaa go'aamadan ku soo saaro gocashada rag allow gol ahaan ka sheegayo iyo u gudeeya haddii aan gab sameeyo dembi dhaafa lay gale dhammaan soomaalidii wou dhawaaqayaa dhammaan soomaalidii wou dhawaaqayaa dhana i joogaanba hambalyaanu dhiibayaa ilaahow dhagaxa naga qadexdoodayaad ilaahow dhagaxa naga qadexdoodayaal qarankii soomaaliyeed oo qarniga ahaa quruxda weynaayo qaymaha ku taaganaa qaafilkama noqone qalbigayga waa ku yaal ilaahow waw qar waayaaye wax ila qabo ilaahow qowlka iyo ficilka laysku qoray ilaahow qaadir baa tahay haygu qadiir dhalasha soomaaliyeed baanu dhimanayaa dhalasha soomaaliyeed baanu dhimanayaa oo dhuuxa iyo dhiigu way wada dhalaalayaan dhibkii ina gaaray baan dheef la jerinayaa oo dhaawaceennii dhacaandhayma marinayaa dhallaamada dhalanayaan dhaxal u doonayaa ee ilaahow waxaan u dhowrayno goor dhaqsale ilaahow daharka noo taag dad wada harsado ilaahow calanka doogale dusheenna keen ilaahow derisku wada maalo dahab irmaan ilaahow doobi culan cana lagu dalbado ilaahow nabadi waa doore lagu degriyo ilaahow lagu damaashado dooxa wacan ilaahow qalinka lagu dugo ducadayada ilaahow malagan daalaynin oogu dalab oo ilaahow dunida gaarsii dadkii heshii warxaawo iyo aadan xaygoodii baynu nahay warxaawo iyo aadan xaygoodii baynu nahay xigaal iyo xididba dad xiriiray baynu nahay xudumaheena isku yaal oo xaqba iska jira xumaantuma fiicna oo xaasidkaa ku luma ee xoola wada daaqa iyo xaasas wada harsada ilaahow xaakim baa tahaye nagu xoree halkaa goortaan marinayay waxay ila gashay misna inan bal qabiil qabiil qabiil qabiil isugu yeero war duudkii nebi aadan dad ka soo duxaynu nahay duudkii nebi aadan dad ka soo duxaynu nahay diriyo daaro duriyadoodii baynu nahay dariiqadii iriir duryaadkeedii baynu nahay haddii run la doodo dan wadaagdha baynu nahay dunidii soo tiilay deris raagay baynu nahay nimuushaydan duleeya dabkeenna shiday ee maanta waa dib u heshiisiinayaan la durin ninkii diidaaya dayradag ha lagu xirxiro dagaalku waa hooge soomaaliyay heshii heshiiyo habar wadaagay hashaada maal oo maanta ka heshiiya heerka aynu taaganahay magaca soomaaliyeed oo midaysanow oo meel la joogaba raggaas maamulada hayow intii rabbi mahadi soo mahamad raacsanay dhimigeen maxamed ah intii rabbi mahadi soo mahamad raacsanoy muxuu badii nebigu nimay meelka taabatow maraakii baabad weynteenna lagu mirtaa macdanta iyo dahabka iyo maalka lagu gurtaa malaa'igeenna magaalooyin laga gataa maya ma oran karo raggeenniya waa madluun allah waxaad milixsateenbaa masuuba dhalay mala awaalkeenni baa mooshinina ku furay sidiiyad moodeenba maaho waxbaa maldahan maqaadiir weeye waxa maanta ina hayaa ee maanta maareeya waddankeenna muranka galay war maanta maareeya waddankeenna muranka galay magaca soomaaliyeed oo midaysanow oo meel la joogaba raggaas maamulada hayow mayaygu kama hooro waddankiyan madax lahayn dhirtiisu ma magoosho waddankiyan madax lahayn murwadu kuma taranto waddankiyan madax lahayn maqashu macayaadho waddankiyan madax lahayn musbaaxi uma daara waddankiyan madax lahayn meelna kuma fiicna waddankiyan madax lahayn cadowguma mooga waddankiyan madax lahayn ee magaca soomaaliyeed oo midaysanow magaca soomaaliyeed oo midaysanow oo meel la joogaba raggaas maamul lada hayo war maanta mareeya waddankeenna muranka galay war kii wax tabanaya iyo kii wax toosin kara war kii wax tabanaya iyo kii wax toosin kara isu tanaasula oo taladeenna meel ku fura tolla ayay aragnay taariikhdii ay lahayd inayna kala tuudho maahe wax nooma tarin eeyaan la kala tegine taladeenna meel ku furaa